munaasabad heer sare ah oo ay kasoo qayb galeen odayaasha dhaqanka haweenka iyo marti sharaf kala duwan ayaa ka dhacday degmada ceelbuur ee walaayada islaamiga ah ee galguduud haweenkan ayaa soo bandhigay sahay badan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee safka hore kaga jira furmaha dagaalka qaar ka mid ah haweenka ayaa goobta ka warbixiyey dadaalkooda iyo sababta ay sahaydan ugu wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta waxaan wareejinaynaa maantay agab kala duwan oon ugu talagalnay wiilasha mujaahidiinta oo ka halgamayo bariga afrika khaasatan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose inti ka dhexleh agabkaas oo ka kooban boqol iyo labaatan caag buskud boqol iyo labaatan jawaan oo buskuda qaloon sagaal kiish oo buskud ah sagaashan iyo saddex kartoon oo timir ah cimaamado fanaanado boqol iyo labaatan dersin oo fanaanado cimaamado oo ah toban dersin shaambo oo ah shan kartoon kabo oo ah toban dersin saliidda qoryaha oo ah lix dersin sakiin oo ah shan dersin xarkihiiga cadowga lagu xirxiri lahay gaalada lasoo qabtay iyo badeeladii cadowga bakhtigeeda laysaga duugi lahay iyo agab dheeraada oo intaas ka weyn oon ugu talagalnay walaalahayna mujaahidiinta oo ka halgamaya bariga afrika haddaan nahay gabdhaha gobolka galguduud waana kusoo daba jirtaa intaas iyo in ka badan haweenka ayaa sheegay inay garab taagan yihiin mujaahidiinta iyagoona muujiyey taageeradooda buuxda ilaahay subxaana watacaala waxaan leenahay mujaahidiinta garabkooda ilaahay ha galo safuuftooda ilaahay ha mideeyo quluubahooda ilaahay ha mideeyo ilaahay subxaana watacaala cadowga nagu soo duula ilaahay ha naga qabto shartiisa ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa ilaahay subxaana watacaala cadowga inuu naga qabto muslimiintana meel kastay joogaan ilaahay subxaana watacaala meel kastay ku nool yihiin galgaduud keliya ma aha shabeellada dhexa keliyana ma aha shabeellada hoose keliya soomaaliya keliyana ma aha mujaahidiinta meel kastay joogaan ilaahay subxaana watacaala waxaan u weydiinaynaa ilaahay subxaana dadka muslimiinta meel kastoo cadowga uu ku dhibaayo inuu ilaahay subxana wataala cadowga ka dulqaado walaalaheen mujaahidiinta waxaan ugu baaqaynaa inay cadowgooda la sabartamaan ilaahay badeecadiisa qaali waaye ilaahay wixii gaal u helinaana garabkooda ilaah ka baxo ilaahay subxana watacaala cadowga dhulkan joogana in isdabadhigida u baahan yahay mujaahidiinta waxaan leenahay markaan isdabadhigida u baahan yihiin hala isdabadhigo habeenka waa shaqaynaa maalinta waa shaqaynaa waxaan u shaqaynaynana walaalaha inay maarata iyagana aan garabkoodana oo caagib ku cabaan aysa weynin oo imaamadii madaxa saartaan aysa weynin oo maarata wax yar ku afuran aysa weynin intaas anaguna u taagana allaheenaan ku raaligelinaynaa cidda alleeda ka cariisaysa cid ka guuldarano ma jirta ayagaana guuldarro iyo balaayo ayagaa ku dambayn doona insha allah biidni illaahi albaari adduunna ayagaa khasaara aakhirna ayagaa khasaaraayo ilaahay subxaana watacaala haydin garab istaaga ayaan leenahay ilaahay garabkiina ha istaaga ayaan leenahay odayaasha dhaqanka ayaa sahaydan ka gadoomay haweenka si ay u gaarsiiyaan mujaahidiinta waxayna sidoo kale bogaadiyeen dadaalka ay haweenka muujiyeen iyo sida ay u garab taagan yihiin ciidamada mujaahidiinta jasaakum allahu khayr waan la wareegnay gabdhaha oo alaabtan oo adiga maaragtay badan oo ka kooban timir ka kooban cagada ka kooban ninka la yidhaahdo saliid ka kooban funaanado iyo shaargasha hooshe iyo buumooyin intii ka dhaxayda iyo caagado qalabkaanoo dhowr iyo toban nooc iskugu jira adiga shaambo ka mid tahay cimaamada ka mid yihiin waan kala wareegnay gabdhaha muslimaadka jasaakum allahu khayr waxaanan usoo wareejinay walaalaha mujaahidiinta jasaakum allahu khayr maalkoodana allah u barakeeyaan leenahay degmada ceegbuur gabdhaha jooga ayaana bixiyey gobolka dhan ma ahan inta kalena waxaan ugu baaqeynaa inay ka qayb qaataan sidoo kale inta kalena way soo wadaan gabdhaha jooga gobolka galgaduud gaar ahaan degmada ceelbuur qaybaheeda kala duwan meel walbaba ka jooga muslimaadka ah isugu yimiday magaalada ceelbuur aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa aad iyo aad baan ugu tahnidaynaynaa maalka ay bixinayaan haweenka galguduud ayaa muddo dheer sahay la garab taagnaa ciidamada mujaahidiinta waxayna kaga duwan yihiin haweenka kale ee dahabkooda ku bixiya dagaalada qabiilka iyo taageerada ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka